Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal qodobada aan warka saakay idinkugu hayno waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dalka oo ka hadlay la dagaalanka waxaa loogu yeero daroogada xildhibaanka lagdheera oo madaxweynaha ku dhaliilay inuusan ka hadlin arrimaha daadadka soomaaliyana dhegeystayaal waxaad maqli doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u ambabaxay dalka isutaga imaaraadka carabta kulan wacan subax wanaagsan jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa tobanka bisha koob iyo tobnaad ee noofembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadaad dhegeystayaal maqasheen iyo kuwo intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gaashaagwa ayaa sheegay in dowladda ay kaashan doonto waaxyaha gaadiidka si loogu gooleysto dagaalka ka dhanka isticmaalka iyo ka ganacsiga daroogada gashaagwa ayaa xusay in daroogadu ay ka mid tahay qamriga ay saameyn ba-an ku yeelatay nolosha dhallinyarada waxa uu sheegay inay si dhow la shaqayn doonaan howlwadeenada gaadiidka dadweynaha ee mataatuuda iyo mootooyinka si waxyaabahan isbeddel loogu sameeyo oo ay da-yarta ugu helaan fursad shaqo arrintan ayuu ka hadlay xilli uu magaalada nairobi kulan kula qaatay xubnaha xiriirka wadayaasha baabuurta iyo sidoo kale ee gacangacangacan yarashooda amaba dadka markaasi gacanyaraha u ah xildhibaanka deegaan xildhibaanka deegaanka lagdheera ismaamulka gaarisa cabdiqaadir xasan maxamed ayaa ka falceliyey khudbaddii uu shalay madaxweyne ruuto u jeediyey baarlamaanka waxa uu hoosta ka hariiqay in hogaamiyaha dalka uu ka hadlay arrimo badan oo muhiima oo la xiriirta qorshaha horumarineed ee dowladda mudanaha ayaa sheegay in madaxweynaha uunan caddayn tallaabooyinka iyo dowladda dhexe waxa uga qabanaysa saameynta daadadka ku dhuftay qaybo ka mid ah waddanka oo ismaamulka gaarisa ka mid
yahay na sisi penyewe tulikuwa tumeshuhudia hizo vitu zote. Uh, ile mama anataka kufanya maendeleo kwa kila upande, alikuwa ameongea vizuri, lakini kidogo hakuongea juu ya floods, hakuongea juu ya zile nani, eh, ile floods ambayo ilifanyika the last one week. Ikiongea juu ya consensus yangu ama wakilishi bunge wa Lagdera, mabarabara zimesombwa na kijiji nyingi vijiji zimefagiliwa na maji.
xildhibaanka laga soo doorto deegaanka likoni ee ismaamulka gaarisa mishin boko ayaa dhankeeda hoosta ka hariiqday in khudbaddii madaxweynaha ee shalay ay u badnayd qorshayaal muddo badan qaadanaya si loo hirgeliyo uunan xal cad u hayn sida ay hadalka u dhigtay sicir bararka nololeed ee ka jira ee jira Mimi nataka niseme katika yale mazungumzo ambayo Mheshimiwa Rais ameyazungumza mengi sana amezungumzia long term intervention ama yale mambo ambayo yatafanyika lakini kwa muda mrefu sana, lakini tukizingatia uchumi ulivyo sasa na hali ya maisha ya Wakenya yalivyo sasa, kitu ambacho sisi tulikuwa tunataka kusikia ni zile tunaita short term intervention ama medium term intervention, tujue zile intervention zile za muda mfupi ili kuweza kuokoa Wakenya katika hali ngumu sasa ya kimaisha yaliyo. Tulikuwa tunataka tusikie kuna njia gani ambayo itafanyika ili mafuta yarudi chini. Tulikuwa pia tunataka tusikie ni njia gani itafanyika ili hii mambo ya free secondary education iweze kuendelea na wazazi waweze kupata afueni katika mambo ya CBC. Pia tulikuwa tunataka tusikie ile short term ama medium term ya kuona ya kwamba ajira zitaundwa vipi kwa vijana. Ndio tumeambiwa kuna ajira zile zitafanyika kupitia mambo ya mijengo. Je, na wale ambao ni professionals wale wamemaliza universities wamepata shahada, je, zile ajira zitakuwa ni vipi?
dhanka kale kenyaanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay nuxurka khudbaddii madaxweynaha dalka william ruuto qaar ka mid ah ayaa soo dhaweeyey qorshayaasha uu shaaca ka qaaday halka kuwo kalena ah ay ka codsadeen ah inuu si deg deg ah hoos ugu dhigo qiimaha sarreeya ee miciishada Nimefuatilia kidogo venye rais ameongea, basi ni sawa, lakini kwa kweli mambo mengi sisi tunaona raia wa kawaida anaumia sana, anaumia kwa sababu maisha imekuwa ghali sana.
Eh, wananchi wakati mwingine wanataka waone the solution because yule mtu wa chini kuna wakati mwingine hawezi kuelewa yale ma- mambo ambayo yanaongelewa ina uh, more technical language hapo.
vile mambo inaenda na vile president ameongea, kila kitu iko kwa mpangilio. Mimi ninaomba Wakenya tusubiri.
Ila kitu tunaomba kabisa rais wetu atufanyie, tumeona ameongea vizuri, arudishe mafuta chini tafadhali. Tunaumia kwa sababu transport siku hizi hatumove.
So mtukufu rais, hii vitu hii vitu bwana, hapana bwana, hii vitu hapana.
wakati tunaambiwa application ya ID ni elfu moja. Sasa hizi ndio nimekuja kujua, rais mmoja alituambia nguruwe ujikanga na mafuta yake mwenyewe. Tulijikanga, wacha tuchomeke.
Sasa tumekuja kupata sio bottom up, ni, ni, ni, ni, ni up bottom, yaani kila kitu up inama, bottom inamaanisha chini, ndio hiyo nenda juu nenda. Sasa hatujui sasa, sisi tulikuwa tunafikiria maisha itakuwa rahisi kabisa kwa mwananchi wa kawaida.
sagaashan iyo todobo dhibic hal star fm garissa iyo dhadhaab
madaxweynaha ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markaasi u ambabaxay magaalada ahabuudhib ee dalka isu taga imaaraadka carabta isagoo kusii jeeda casimada boqortooyada sacuudiga ee riyaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada riyaad uga qeybgeli doono shirmada xeedka jaamacadda carabta iyo sidoo kale midowda afrika madaxweynaha ayaa booqasho shaqo ku tegi doono magaalada abuudhabi halkaasi uu kulamo ee kula yeeshay madaxda dalkaasi sidoo kalena madaxweynaha ayaa dalkaasi ku galay qaliin looga sameeyey dhanka garabka kaasi oo lagu guuleystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inuu dalka dib ugu soo laabto marka uu soo dhammaado shir madaxeedka jaamacadda carabta ee uu kaga qeybgelayay magaalada rayaad ee dalka isutaga imaaraadka carabta gudoomiyaha ee ku-xigeenka guddiga maaraynta roobka ahna agaasimaha guud ee waaxda howlaha dowladda hoose ee xamar cabdirashiid ibraahim maxamed ayaa uga digay bulshada inay daadadka roobka raacinin qashinka iyo wasaqda sababtoo kale ee sid- si markaasi aynan u sababin inay xirmaan bulaacadaha biyo mareenka
dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan ee shacabka gobolka banaadir waxaan ugu baaqaynaa waxaa la gaaray xilligii roobkii deerta ahaa waana bilow waxaan codsanaynaa een, waa u jeediin magaalada sida ay ula daala dhacayso roobkii ugu horreeyey waxaan codsanaynaa dadka soomaaliyeed ee magaaladan degan inay isku- in- inay garab istaagaan maamulkooda si aan o- ula dagaalanno een, in uusan roobkani uusan khatar weyn keenin dadka goobaha biyo-degeenka deganna waxaan ka codsanaynaa inay ka guuraan inta wakhtigu hadda bilow yahay roobka si aysan khatar oo nafeed iyo mid maal intaba usan imaanin dadka soo raacinaya biyaha roobka een, ii sheeg wasakhda iyo waxyaabaha guryahooda agabka ka soo baxay qashinka soo raacinaya waxaan uga digaynaa in arrintaas ay halis u tahay meelaha biyomareenada inay sii xirmayaan ay dad ayaga camala ee biyaha hoostooda inta galaan wasakhda ee ku soo rodan ee ka soo baxeen naftooda in ay khatar ku gelinayaan marka waxaan codsanaa arrintaa in laga feejignaado qof walba oo arrintaas gacanta ku haya shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka muqdisho dega waa inay gacmaha ka qabtaan isla markay maamulka u dhow ay soo gaarsiiyaan si tallaabo sharci waafaqsan loo qaado waxaan anoo fursad ka faa'iidaysanaya guddiga arrinta loo xasaaray arrimaha roobabka oo hadda een, qaarkood sida guddoomiyaha degmada howlaag iyo agaasimaha guud ee arrimaha bulshada garabkay taagan yihiin ay ka mid yihiin waxaan u mahadcelinaynaa shirkadaha oo gaadiidka booyadaha eh, iskale oo runtii qaatay kaalintii laga filaya kaalin ka badan runtii een, gobolka banaadir mar walba waa garab taagan yihiin annagana garabkoodan taagannahay aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaa marinka khaza ee dalka falastiin ah dib uga bilowday daadgureynta dadka haysta baasiboorada shisheeye iyo falastiiniyiinta u baahan daweyn caafimaad wakaalada wararka ah ee royters ayaa ku waramayso in dadkan loo gudbinayo marinka rava ee ay falastiin la wadaagto masar arbacadii ayay ahayd markii labaad ee la hakiyey in marinka rava laga gudbo duqeymaha israa'iil awgood waxaa shalay khaza ka baxay lix boqol sagaashan iyo shan oo ah dadka haysta baasaboorada shisheeye ee xubnaha qoyskooda ee ku sugan amaba ku- ka tirsan waxaa shakhsiyaadkan ka mid ah muwaadiniin ka soo jeeda dalka masar